gobolka sanaag badhan iyo fuqufliye afartan goobood baa raashin iyo biyo intaba laga qaybiyey waa sanaag highland dhahar iyo baran intaba lixdan iyo siddeed goobood baa wax laga qaybiyey iyo buraan amiin buraan waa dhahar iyo buraan lixdan iyo siddeed goobood baa wax laga qaybiyey sool bari iyo karkaar am sorry sool toddoba iyo labaatan goobood bari iyo karkaar afartan iyo toddoba goobood nugaal keligeed saddex iyo labaatan intaa marka la isu geeyo waxay noqonayaan laba boqol iyo shan waxaan idiin sheegayaa dawladdu toddobaatan iyo siddeeddii gooboodee ugu horraysay waxay ku tala gashay meel walba toban boodood in la geeyo markii la isku dhuftay laba boqol xabadda foostada waxay noqotay boqol konton iyo lix kun oo dollar ceelasha keliya ee ay dowladdu samaysay ee midkii nagu kacay sagaal kun iyo lix boqol oo dollar waa dhowr iyo toban ceel ugu yaraan waa toban ilaa maanta saakadana waxaan helayay ceelal badan oo ay ka badatay culayskii ama shaqaynayay intii loogu talagalay in ka badan in qaarkood biyaba soo saari waayeen iyadoo qalabkii kale uu hagaagsan yahay abaartan sidaan hore baan nidhi ilaah unbaa jebin kara laakiin wixii tamari ay ahayd hadday dhinaca biyaha tahay iyo haddii ay dhinaca tahay quudinta labadaba dawladdu waa ay gashay waana ku jirtaa hadda shirka markaan ka baxo guddida abaaraha aanu ballansanayna waa aanu ballansannahay wixii aanu qabanay mooye wixii dhiman dowladdu iyadaa mas-uulka ah waxaynuna u baahannahay ummadda reer puntland meel kasta ay joogaan oo aynu innaguna ku jirro inaynu labanlaabno shaqadii dadka loo hayay runtii abaartani waa abaar aada iyo aad ilaahay haynaga jebiye in wax loo qabto u baahan tahriibta dhulka laga tahriibayey oo xildhibaan shaacuur uu aada uga hadlay runtii dawladdu aad bay isugu daydaa tahriibtu markii horena waa ay badnayd iminkana markii doonyihii iyo gawaadhidii iyo dadkii wax tahriibinayay la qabqabtay ma badna agaga laga tahriibaana dee xaggeenna maahee waxa weeyaan dhulal badan baa laga tahriibaa laakiin culayska ugu faraha badanee dhinaceennu saaran yahay dawladduna iyadoo labanlaabaysa joojinta tahriibayaasha oo runtii aanu aada uga xunnahay ummaddii soomaaliyeed ee dhowaan tacsiina u dirayno ku halligantay badda midhatreenka in aanu shaqo yacni waafiya oo wax ku oola aanu ka qabannaa markii horena waa ku jirray iminkana waa labanlaabaynaa haddii ilaahay ogolaado shaqaalaha shaacuur waxaan umanayaa waa dowladdii ugu horraysay ee saxiixeeda intay celiso tidhaahda agaasima waaxidadyada waad ka waraysaan imtixaanaadka la gelayo fuel banka hadda shaqaalaha imtixaanka la gelayo waxay la tahay dowladdii ugu horraysa ee taa samaysay inaanu nahay adna markhaati baad furaysa awood baanu kari karaynaa cabdiwelina dhinaciisa inuu wax ka qoro idhaa hebel ha la ii geeyo anna aan ku idhaahdo hebel ha la ii geeyo wasiiraduna ay yidhahdeen laakiin waxaanu ka doorbidna iyadoo aanu dadka ugu ballan qaadnay si cadaalada in wax loogu qaybiyo inaanu nidhi nin nin walowba wixii aad jaamacadda ka soo baratay ama iskuullada ku soo baratay wax ku doono taana idinkaa markhaati iga shacabka reer puntland baa markhaati nooga taana waa samaynay cadaalad intii aanu kari karaynay waa samaynay arrinta soo noqnoqonaysa ee xildhibaan gaacshe iyo shaacuur labaduba ay ka hadleen waa arrinta four point five maxaa dadka loogu soo celin waayo waxaan u malaynayaa dowladda ugu horraysa ee wax noocan oo kaloo la isku qabtay dib ugu soo celisa shacabka yaanu ahayn runtii intii aan karkarin karaynay shacab iyo xukuumadba dowladba waa aynu karkarina meel dheer inaynu gaadhsiinay idinkaa markhaati ka ah meesha aanu gaadhsiinayna waxay noqotay meel puntland keligeedna meel noqotay ummaddii soomaaliyeed oo kale iyo international communitygiina dhinaca kale ay noqdeen waxaan qabaa intii la wadi karayey ama la karkarin karayey four point five inaynu intaa qaadanay four point five dooni mayno si aan u soo noqon si aan u soo noqon waxa weeyaan four point five waxaynu gaadhsiinay meel uu ku dhinto mar dambana aan ummadda soomaaliyeed een, loogu wax qaybin markii horena xal baa loo akeeyey ee xaq ma ahayn maantana waxay la tahay dhibtiisii barta aanu gaadhsiinay waxaa la kala doortay sida dowl- eh, ay u kala doorteen international communitygu war ma afar sannadood oo la sugo laska sii daayo four point five-ka mise soomaali kala tagta waxay la tahay puntland Eh, xukuumadihii soo maray iyo shacabkeeduba waxay ku taami jireen inay helaan ummad soomaaliyeed oo midaysan inaynu noqonno bidihii intuu hadhuurka ridqay ridqay ridqay midkii ugu dambeeyay ka kacayna mas-uuliyad maaha teenana mas-uuliyad baa inaga saaran ta aynu ummadda soomaaliyeed la leenahayna mas-uuliyad kalaa inaga saaran inaynu labadoodiiba iswaafajinaana waa xaq weeye xukuumadda iyo aad golahan aan haddeer fadhiyo u siiseen eh, inay hormood ka noqoto taasina waxay keentay markii meel kale oo la mare la waayey inaanu ku qanacnay in four point five uu ku dhinto saxeexii lagu saxeexay garowga dibna aanu usoo noqonin hadda waxay la tahay waxyaabihii hadhay innagoo kulligeen isla wada eegayna sidii aanay usoo noqoteenuun eh, falowgeed ha laga wada shaqeeyo iyada oo runtii aanan u malaynaya inuu dib dambe usoo noqonayo sabab tahay waxay leedahay eh, damaanad waa markii ugu horreysay ee damaanad la helo markii wadahadalku soconayay ee aanu la hadlaynay qolooyinkan international community-ga wax damaanad ah oo dowladihii naga horreeyey ay sameeyeen totally ma jirto waa markhaatiyaal markhaatina meel kuma geeyo damaanad baynu maanta haysanaa inuusan dib usoo noqonayninna eh, waa qabnaa boqolkiiba boqol guddida eh, doorashooyinka weli eh, shaacuurtiisii yes waa arrin distooriya gu- eh, guddida doorashooyinka in la sameeyaana waa qodob eh, distooriya oo waafaqsan distoorka wixii faa- waafaqsanna in la sameeyo waa markii labaad ee la isku dayo waxaan rajaynayaa idinkuna eh, inaad si fudud u ansixisaan sida ay shaqooyinka culus ee runtii hor yaalla ay u qabsadaan ee guddidaas waxaan ku kalsoonahay guddi gaadhsiin karta ee, waxa ummadda reer puntland ay raadinayaan iyo cadaaladda waxaad ka waraysaan dowladda federaalka ee, xasan sheekhna inuu boosaaso markuu joogay ka hadlay arrintaas oo yidhi war puntland ay idinkaaban gaadhin maxaad anaga noogu riixaysaa iminkana waxay la tahay waa mas-uuliyad distooriya idinkuna aad haddeer gacanta ku haysaan inaad u ansixisaan si ay ugu gudagalaan howlahooda xildhibaan maxamed yes abaaraha eh, waxaan xusuustaa ma sixty seven sixty four kii bay ahayd dagaaladii cabdirashiid cali sharmaarke ilaa u naxariistay wuxuu yidhi gacantaana waa ku codaynaynaa gacantaana waa ku dagaalamaynaa maantana sidii bay taaganta maxaa abaaraha iyo el- eh, abaara ay- haddii ayna haystaan maxaa ansixintan iyo inoo keenay maynu hawlaheenna kale ee ina hor yaalla ee baaxadda leh ee tahriibka leh ee dagaalka leh ee muxuu ahaa abaarta leh maxaynu u qarsan weynee ee, maanta maxaa ansixintan iyo waxaa looga wada hadlaya waxay la tahay labadiiba waynu qabsanaynaa tanna waa qabsanaynaa oo waa shay distooriya haddaynu qaban weynana dee ee, distoorkii baynu jebinay tan kalena waa qabanaynaa ilaahayna waxaanu ee, ka baryaynaa oo ku rajo weynaa inaanu taana ku guulaysano tanna insha allah biidn illahi tacaala waaynu ku guulaysanaa maxkamadda sare Eh, xaya cala salaa iyo deed ha la gaadho maxkamadda sare yes waa mid historia iyadana tanunda ku jirtaa proceska Eh, waa ka wada hadalay insha allah biidn illah waxaan rajaynayaa dhaqso iyaduna inay u timaado oo ay idin hor timaado xildhibaan cali eh, waa un weli abaarihii un bayna daba socda meelaha qaarkoodna waxaa la geeyey biyo meelaha qaarkoodna raashin baa la geeyey waxa weeyaan runtii dadka dhulka badidiisa horta waxaan noo soo sheegayaa dadka tuulooyinka jooga waxa ay u baahan yihiin wixii alla wixii ay codsadaanna ama ha u yaraato ama ha u badnaatay annagu waa geynayni idinkaa xildhibaanadiiya dee waxaad haysaan dowladda inaad usoo gudbisaan ee, waa xaq weeye waxaad noo soo gudbiseenna waa ku shaqaynay waana ku shaqayn doonaa insha allah sida aan u sheegayna toddobaatan iyo siddeed tuulo ama goobood baanu ku bilownay maantana waxaan idinku yidhi boqolkiiba boqol waxaad soo gudbisaana ma jiraan xalay tadan ee, codmo area ee, waxaan u diray wasiirkii iyo raashin dowladdu ay dirtay iyo biyo waa dadkii ugu horreeyey ee runtii soo gaadhay iminka xukuumadda warkaasi ilaahay baan ka rajaynayaa inuu ilaahay fududeeyo laakiin culaysku waa uu badan yahay waxay la tahay gacmo wada jir bay wax ku qabtaan xukuumaddu hormood bay idinku ahaanaysaa runtii dowladdu hormood mada- madaxtooyada iyo inta kaleba shacabkeenna inaynu dhiirigelinno weligeedba isku tashi baynu ku jiray maantana sidaynu isugu tashanay ilaa iyo meel aanaan gaadhsiinin ma jirto runtii qurbahana lacagtu waa ka timaada oo guddi laba guddi baa meeshan ka jira abaaraha waa guddida culimmada iyo guddiga xukuumadda qolo waliba dhinaceeday gaar u soconaysaa dhulka hay-aduhu ay u tegi la'yihiin haddii ay jiraan wax dhibaato oo jira culimmadaannu u diraa idina markhaataad ka tihi inaannu u diray culimmada oo culimmadu geysay goobaha qaarkood konton bood oo lixdan bood meel walba waa la gaarsiiyey ilaah baa dadka waxda wada deeqsiin kara laakiin goob kasta in wax la geeyo dowladdu ballan bay qaaday waana geynaysaa insha allah askarta waa run askarta liiskoodii waa kan waan idiin hayaa afar iyo labaatan askari yes dagaalku dagaal weyn buu ahaa ummadda reer puntland baa lagu soo duulay shabaab baa ku soo duulay ilaah baa mahaddaa leh waana iska celin waana lagu dhi- dagaal de waa lagu dhintaa awal baa la yidhi dagaal wiil ma dhale eh wiil baa ku dhinta waxyaabaha aan ugu talagalay waxa weeye guddi baanu samaynay guddida taakulada eh, ciidamada Eh, guddidaasi shaqadeedii waa ay ku hawl jirtaa xagayo usoo xorooba badani waa jiraan kuwo badan oo kale oo ballanqaadiina waa jiraan qorshahaan ugu talagalayna waxa weeyaan qorshihii dowladdu ay markii horeba ka lahayd runtii waxaan idiin sheegayaa askari kasta oo soo dhaawacmay markay soo dhaawaceen saddex boqol oo dollar baanu nin walba sir- sariirta uu joogo ugu geynay waxaa kale oo aanu samaynay laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah in la siiyo waa maalin kasta waxaa kale oo dawladdu ay bilowday qaarkeedna oo rayli la qaatay waxna waa aas waxna waa wixii kale ee reerka ee dib loogu celinayo sidaan horeba u sheegay anoo reer walba qaraabadii iyo asxaabtii iyo heladii uga tacsiyadaynaya ciidamada geesiyaasha ee dhintay haddana dawladdu waxay diyaar u tahay wax allaaliya waxay u qaban kartaba iyadoo laba saddex meelood loo kala qaybiyey waxqabadka ta hore ee, waa anigaa kuu sheegaya saddex boqol oo dollar baa mid walba la siiyey qaarkoodna waaba ka badan yihiinoo intaanu siinay baan kuwa aanu soo marray haddana mar labaad laba laba boqol oo kale aanu siino weli waxaa jira ciidamo aynu qaadnay shalaytadaanu ka hadlaynay ee, ciidamadan qaadnay cabdisababa ayay jiraan markii hore waxaa la geeyey dirdhabe waxba waa lagaga qaban kari waaye cabdisababaa noo xawille iyaguna waxbay ka qaban kari waayeen waxaa socda ee, may lahayn baasabooro markii aanu duraynay ee waxaanu ku diray si uun degdega maadaama waxaanu xaalad ee, ee degdega ay ahayd in baasabooradii loo sameeyo broseskii loogu qaadayey indiya kuwaa lagaga qaban kari waaye wax cabdisababa yaa nu ku dhex jira dowladduna iyadaa mas-uulka ah inay dadkan wax u qabato qof walbana caafimaadkiisii ee, qofkay u soo celin karta ilaah baa soo celin kare ilaahay intuu soo noqonayo iyadun baa gacanta ku haynaysa insha allah markaa saddexda goobood saddexdaasaan bixinay laba boqol oo maalin walbana ah waa la siiyaa waxaanu kale oo ku talagalay inaanu eh, qoys kasta toban kun oo dollar siino waa awood haddii aanu wax ka badan helana wax alla waxaanu ciidamada yani ka eh, ee, kala hadhaynaa haba yaraataa hase badnaatee ma jirto laakiin still waxay u baahan tahay wada shaqayn iyo iyo iyo wax wadaqabad bay u baahan tahay idinka laftiina dee waa laydiin baahaya waxaan u malaynayaa 4.5 ka ugu dambeeyey gacasha inaan 4.5 ka jawaabay wadada wadada waxaa la yidhaahdaa ee, gaariyada kolley dee dadweynahaas aan ku arkay markaad wado gasho inana waa leena dead end baa la yidhahdaa halkaasay ku ee, go'daa 4.5 waxaynu geynay meeluu ku dhinto waddaduusan ka soo laaban lahayn baynu geynay ree- ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waad ka waraysaan markay xamar shirkii ugu dambeeyey madaxdu isugu tagtay wax alla wax laga bedelay ma jiraan puntlandna waa loo hambalyeynayay haddaynu doonayna wax innaga inoo gaara inaynu ka helno oo wax ku bedelanno waxay la tahay sharafta waxay ahayd inaynu ummadda soomaaliyeed wax u qabanno waana u qabannay waanad mahadsantihin
meeshii four point five-ka weli sidii baad u dhinaca maraysaan say ahayd jawaabteedii waxaad noogu jawaabaysaa annaga kalfadhigan kalfadhigii dhammaaday kalfadhigii ka horreeyey xukuumaddu waxay noo soo gudbisay siyaasadda federaalka ka hadla bay tihi barlamaanku waa ka hadlay dood buu halka ka galay go'aan buu ka qaatay waxa aynu isku haynaa innaga iyo federaalku ilaa oktoobar intayay ka fulinayaaniin inaynaan u juuqin oo la hadlin go'aan barlamaan buu ah wax la soo saaray buu haddee barlamaankaa soo saaray miyaanay jirin arrintaasi ilaa oktoobar waxa aynu isku hayno wixii aynu isku hayno innaga iyo innaga federaalka wixii aynu isku hayno ilaa laga saxayo inaynu halkaa kala joogno ukaajugde gudoomiye iida gudoomiye iida gaalkacyaa laga tegey oo waxa laga aaday safarkii ugu horreeyey xamar baa la aaday guddoomiyihii barlamaanka markaa jira isagoo qaylinaya baa la tegey annagu four point five soo diida ma dhihin dawlad bay ahayd mandate bay wadatay four point five iyagaa diiday oo noo keenay waxaa la yidhi ha la qabto boqol iyo konton caasimadaa shirar ha lagu qabto lix idinkaa ka dhigay oo faafiyey oo ballaariyey intii ka dambaysay dadku idinkuu idin taageeraya waxa wadeen buu idinku taageeraya si aan xukuumadda iyo dawladdu u kala socon sharaf baa laga muujiyey beesha caalamkay noo timi waxay la shirtay mucaaradkii waxay la shirtay xildhibaanadii waxay la shirtay dawladdii waxay la shirtay ururada bulshada waxay la shirtay isimadii oo hay-adda ugu sarraysa ah waxaa la yidhi waxaan ka midaysannahay four point five no waa diidnay madaxweynuhu ilaa bareyka waad arkaysa telefishinada waa la diiday qadiyadda marka halkaa gaartay oo dawladda iyo shacabkeeda iyo hay-adaheedu midnimada ka muujiyeen marka qadiyaddaa laga tashanaayo sow in lagu soo celiyo dadkii iyo shacabkii maaha oo la yidhaaho qadiyaddii halkaasay joogtaa taladii hore waynu ogeyn maanta maxay noo ka talaa sidee waa saddex maalmood arrinta intaa laga soo shaqaynayey ummaddii oo joogta barlamaankii oo jooga dadweynihii oo jooga ururadii bulshada oo jooga ismadii oo jooga sidee baa go'aan halkaa loogu qaatay oo looga noqday xukuumaddu marka danta ay ka lahayd dadweyn ya marka xukuumaddu ukaadi xukuumadda iyada ayaa lagu garab siiyey iyadaana noo keentay markii hore shacabkeediina waa ku raacay hadda kadib waxay keento sidee lagu aaminayaa xukuumaddiina sidee laydin aaminayaa marka waaya hadda kadib
guddiga komishinka maqabaayadaha lagu sameeyey mise gobollo hatin horeysa wey tan labaad waxa weeye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba maadaama mas-uuliyad qaranay saaran tahay shacabka awoodka ayna anagu aan joogno kalsoonidageedu waa lumise maxaa idinka diyaara marka bulshadii aad madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka u haydeen inaad soconaysaan su-aasheeda labaad maanta wuxuu reegaysay guddiga komishinka waxaa ka horreeya madaxweyne in la sameeyo xukuumaddii dastuuriga ahaydoo la aadaya hoggaan walba marka aan u dhiibna xukunka madaxweynenimo loo dhiibo xaga soo baxaya wuxuu caqligiisa ka maarwo u samaynaya madaxweyne waxaan kuu sheegaya maxkamaddii dastuuriga ahayd in la helo waa lagama maarmaan shacabkii aad beenta u sheegtay oo aad ku qancinaad waxaad ku qancin lahaydeen baan idinka rabaa haddii kale ardaacda caalamka markii waxyaaba badan ku bushidmaan way taasigaan anigu su-aashiisa kusoo gabagabaynayaa waad maanta dambalay
waxaan u malaynayaa haddii qodobadii la kala gaadhay amiin la wada saxeexday garantoorka lahayd haddii aad akridaa de dowladda four point five shacabka reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed uma keenine halkii lagu dili lahaa waa un dille haddii maanta la leeyahay maxaa loo dilayna de waa waa meesheeda waa su-aal meesha ku jirta mustafa anagu been ma sheegno mustafow marka hore diyaar waxaan nuuna inaanu maxkamaddii distoorgahay aanu samayno dowladdu waa diyaar weeye runtii ku celcelinteeduna de wax xikmad oo keenaysa male dowlad qorshay keentaa qorshaha markay keentana qorshihii sida ugu badan waxay ugu faraha badan waxay raadisaa inuu hirgalo marka la qorayana dee qofku been sheeg isma yidhaahdo dowladana been ma sheegto qorshihii unbaa hirgeli waaye welina waa daba joogna haddii alla oo kala ada laakiin been odhan mayno waanad mahadsantahay